waa mahadsan tahay nuur afarta cutub ee dastuurka oo dib u eegista lagu sameeyey oo la filayo in maanta la horgeeyo baarlamaanka si uu uga codeeyo waxawaay afarta cutub ee ugu horeysay dastuurka kumeel gaarka ah cutubka koowaad wuxuu ka hadlayaa jamhuuriyadda soomaaliya ilaa iyo sagaal qodob ka kooban yahay cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda iyo waajibaadka asaasiga ee muwaadinka waa cutubka ugu qodobada badan ilaa iyo soddon iyo laba artikal ka kooban yahay cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa dhulka iyo hantida iyo deegaanka cutub kooban waaye cutubka afaraad wuxuu ka hadlayaa arrimaha doorashooyinka ilaa iyo shan iyo toban qodob ka kooban yahay dib u eegisaa lagu soo sameeyey habraac oo lagu wax looga bedelayana baarlamaankii ansixiyey afar iyo labaatankii bishii january wuxuu u baahan doonaan saddex meelood laba meel oo baarlamaanka golaha shacabka ah iyo saddex meelood laba meel oo aqalka sare ah inay u codeeyaan si isbedeladii iyo waxyaabihii lasoo sameeyey ay u hirgalaan
waayahay marka mahad dhammaan cutubyada uu maanta baarlamaanka codka u qaadi doono kulligood waa muhiim laakiin kan afraad ee matalaada shacabka maxaa lagu daray ama laga bedelay muhiimadiisuna intee ayay gaarsiisan tahay
cutubka afraad ee matalaada shacabka iyo doorashooyinka ka hadlayo cutub intiisa badan cusub waaye qodobadiisa marka la fiiriyo hal qodob ayaa dastuurka hadda aan haysano ku jira afar iyo toban qodoboo cusub ayaa lagu soo kordhiyey intiisa badanna wuxuu ku saleysnaa heshiiskii madasha watashiga qaran ee doorashooyinka ee dabayaaqadii bishii may ee sanadkii hore lagu gaaray muqdisho dabcan waktigii heshiiskaas la gaaray ilaa iyo maantana dad kala duwanaa ka hadlay sida aysan ula dhacsanayn qodobadii heshiiskaas marka la fiiriyo marka doodihii baarlamaanka iyo tii bulshada rayidka ee la qabtay iyo hay-adihii kala duwanaa ee wadatashiga lala sameeyey waxyaabo kooban oo laga bedelayaa jiro tusaale ahaan tirada xisbiyada oo laba markii hore ahayd hadda saddexaa la gaarsiiyey guddiga maamulaya doorashada oo xubnihiis ay ahaayeen shan iyo toban waxaa laga dhigay sideed iyo toban da-da kamid noqoshada guddigaasna oo markii hore ahayd afartan sano hadda waxaa la geeyay soddon iyo shan sana laga dhigay sidoo kale arinta wax laga bedelay waxawaaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo waxaa la dhahay madaxweynaha wuxuu yeelan doonaa ra-iisul wasaare uu xilka ka qaadi karo laakiin arinta kaleo muhiimka waxawaay in madaxweynaha ay shacabka dooran doonaan oo aanu baarlamaanka dooran doonin qodobadaasaa ugu muhiimsan isbedelada hadda lagu sameeyey laakiin waxaa jiro siyaasiyiin ka aragti duwan sida hadda wax loo ansixi loo soo barboosgareeyay ama isbedelada kooban ee lagu sameeyey marka ma cadda sida dhaqangalkiisa uu noqon doono laakiin hadda isbedelada lagu sameeyey intaasaa ugu muhiimsan mahad isbedel noocee ah ayaa ku dhici doona hanaanka siyaasadda dalka haddii baarlamaanka ay maanta ansixiyaan afartaasi cutub ee dastuurka soomaaliya
haddii baarlamaanka marka uu ansixiyo wax kabedelka hadda lagu sameeyey afarta cutub isbedelada ugu waaweyn ee hanaanka siyaasadda dalka ku dhici doono waxaa ugu muhiimsan in aanu baarlamaanka dooran doonin madaxweynaha oo madaxweynaha ay shacabka soo dooran doonaan marka taariikhda soomaaliya iyo qaab dhismeedka dowladnimadeena la fiiriyana waxay noqon doontaa markii ugu horeysay oo dowlad rayid ah madaxweyne dowlad rayid ay shacabka soo doortaan haddii maaragtay baarlamaanka ansixiyo waxaa sidoo kale isbedelada ka mid noqon doona in tirada xisbiyada qaran ee maaragtay doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ka tartami doona ay saddex noqon doonaan oo ay kusoo kala bixi doonaan doorashooyinka golo deegaan waxaa sidoo kale cusbaad doonto in ra-iisul wasaaraha uu madaxweynaha maaragtay isaga magacaabayo isagana xilka uu ka qaadayo taasoo ka duwan hadda sidii waayihii dambe maaragtay dowladnimada soomaaliya ay ku dhisneed oo ah in ra-iisul wasaaraha ay maaragtay xilka ka qaadi karaan golaha baarlamaanka waxaa sidoo kale muhiima in la xuso in isbedeladan hadda loo codeyn doono maanta ay ku kooban yihiin afar cutub dastuurka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo shan iyo toban cutub waxaa dhinaa doona marka ilaa iyo kow iyo toban cutub oo kale oo la filayo in habraaca wax ka bedelka oo ay maaragtay mareen afartan cutub in in ayagana ay mari doonaan waxaa sidoo kale muhiima in la fiiriyo sida ay dhaqangal u noqon doonaan isbedelada haddii uu maaragtay baarlamaanka u codeeyo maadaama ay siyaasiyiin kala duwan aysan ku qanacsanayn wax ka bedelka hadda sida loo sameeyey iyo maaragtay dhaqangalkiisaba